أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka fiidnimo mujaahidiinta alqaacida ayaa howlgal culus ka fuliyey dalalkan naijar iyo burkina faso dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeday aqoonsi ku sheega maamulka yahuudda uu siiyey maamulka ardada somalilan ayaa ka dhacay wilaayaadka mudug hiiraan iyo shabeellada hoose weerar lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaana ka tirsan wilaayada baay koox burcad afrikaana ayaa ganacsada soomaaliyeed ku dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa habeenimo axada labaatan iyo labada bisha rajab sannada kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada qodobada warkaasoo faahfaahsan mujaahidiinta alqaacida ayaa howlgal culus ka fuliyey dalalka niger iyo burkina faso haddaba warbixinta warkaasi waxa ina faahfaahinaya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo ah faraca mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribul islaami ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey weerar lagu dilay askar ka tirsan xukuumadaha burkina faso iyo niger cutubyo ka tirsan mujaahidiinta ayaa weerar xasmina ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala gobolka wihigooya ee dhulka burkina faso waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday in muddo ah bayaan kasoo baxay mu-asasada azalaqa ayaa lagu sheegay in duulaankaasi lagu dilay ilaa toddobiyo toban askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda wagadu sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa soo qanimaystay hub isugu jira noocyo kala duwan halka ay dabqabasiiyeen ilaa laba gaari dhanka wadanka neejar ee isna dhaca mandiqada galbeedka afrika mujaahidiinta ayaa weeraray saldhiga ciidan oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xukuumadda camiilka ah ee niyaami weerarkaasi ayaa lagu dilay tiro askar ah halka mujaahidiinta ay kusoo qanimaysteen ilaa laba gaari oo ah kuwa dagaalka sidoo kale bayaan kasoo baxay azalaaqa ayaa lagu sheegay weerar kale oo ka dhacay isla wadanka neejar ay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ku burburiyeen ilaa saddex gaari ayna soo xoreeyeen ilaa laba maxbuus oo muslimiin ah dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeday aqoonsi ku sheega maamulka yahuudda uu siiyey maamulka ridada somalilan ayaa ka kala dhacay wilaayaadka mudug hiiraan iyo shabeellado hoose aanuu hormarna dhanka wilaayada mudug waxaa warbixinta warkaasi inoo haya walaalkeen cabdiraxiin shaacali
الله أكبر الله أكبر الله أكبر خيبر خيبر يا يهود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود جيش محمد سوف يعود خيبر خيبر يا يهود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون يا يهود قادمون قادمون
waa bannaanbax ballaaran oo ka dhacay degmada jawle ee xarunta wilaayada islaamiga mudug kaasoo looga soo horjeedo qaybinta dhulka ummadda muslimiinta ee soomaaliya dadka reer mudug waxay muujiyeen inay ka xun yihiin kana dhiidhinayaan falalka guracan ee ka wada yuhuudda waqooyi dalka soomaaliya boqolaal dadka muslimiinta ee ku nool degmada jawle iyo nawaaxigeeda ayaa isu soo baxay fagaaro ku yaala magaalada jawle waxayna fariin adag u direen yuhuudda bannaanbaxan oo aan loo kala harin waxaa qayb ka ahaa noqobada wilaayada islaamiga mudug oo wejiyadooda laga dareemay caro aad u xooggan oo ay u qabaan yuhuudda iyo xulafadeeda soomaaliya bulshada degmada jawle iyo nuqabadooda oo isku duuban ayaa sidan uga hadlay fagaaraha degmada jawle ee wilaayada mudug
khaybar khaybar yaa yahuud khaybar khaybar yaa yuhuud maanta waxaa ka socda bannaanbax looga soo hor jeedo yuhuudda ku soo duushay caalamul islaam hor u soo kadeeday haddana soomaaliya u soo dhigatay annagana shucuur ayaan isugu nimid waxaan joogaa magaalada jawlaan joogaa degmada jawlaan joogaa waxay isugu soo baxeen si aan la koobi karin waa kuwaa dhooban meeshaan waxaa ka socda bannaanbax looga soo horjeeda yuhuudda iyo gaalada iyo kaala raaca bannaanbax weyn oo dad caraysan ay joogaan waxaan jooga gobolka mudug khaasatan degmada jawle nuqubada waxaa horkacaya anigoo cabdiraxiin maxamuud bacdow iyo naqiib cali siciid ilaahay ku mahadsan subxaana wa tacaala waa bannaanbaxaynaa waa dagaalamaynaa waa duulaamaynaa nuqabada horkacaysa anoo ah naqiib ka mida nuqabada gobolka ayaan mudug ayaa waxaan sheegayaa inaan calan raaya tawxiidka sidanno inaan rag iyo dumar bannaanbaxayno calanka yuhuudda inaan gubayno ku istaagayno baakaamkal ridaa maqlaysaa tooda iyo maalkooda waxay ugu talagaleen ilaahay darti inay gaal iyo gaala raacba ay dhulkan la jaraan meesha bannaanbaxa ka socda walaal yuhuuddaa laga soo horjeedaas waxaan diidanaynaa ixtiraafka yuhuud waddankeenna ma imaan doonta ilaahay idinkiisa halka yimaadana waa ku duulaynaa inay waddanka galagoysay doonaysaa oy soomaali kale jarjarto oy sidii khazoo kale u xasuuqdo doonayna mayna insha allah waa ku duulaynaa waxaa ka socda bannaanbax oo looga soo horjeeda yuhuudda jawle waxaa la soo fadhigay bannaanbax aad u qurux badan oo islaamka mujaahidiinta ay ku dhoola tusayaan gaalada yuhuudda ah oo diinteenna iyo dalkeenna ku soo duushay haddaynu nahay deegaanka jawlo muslimiinta ku nool ciidanka yuhuudka ka hortegi lahaa oo waxa waaya kitaabkeenna iyo raayadeenna kor yeeli lahaa calanka yuhuuddana ku istaagi lahaa yuhuuddana madaxa ka jari lahaa magaceega waa maariif faarax cali maanta degmada joole waxaa ka socda banaabax aad iyo aad u ballaaran oo looga soo horjeedo yuhuudda soo gasha dalka soomaaliya soomaaliya walaa haddaa soo gashaan waa ku gubanaysaan dib u degtaa leeyahay calankoodiina barta ayuu ku gubanayaa waxaan joogaa degmada joole maanta meesha waxaa ka socda bannaanbax aad u qaalisan oo looga soo horjeeda yuhuudda la isaga celiyo insha allah tacaala marka ilaahay ayaa mahad iska leh waxaa waaye gaalada waan u diyaarsanahay rag iyo dumar looga soo horjeeda yuhuudda iyo intii raacsan gaaloo dhan waa jabeen insha allahu tacaala nafteena iyo
dadka muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga ayaa dhammaan shucuurtooda ku soo bandhigay fagaarayaal ku kala yaala wilaayaadka islaamiga ay ka taagan tahay raayada rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam
khaybar khaybar yaa yahuud jayshu muxamed sawfa yacuud dhanka wilaayadda hiiraan waxaa isagana warbixinta warkaasi inoo hayaa walaalkeen cabdiqani maxamed
isu soo baxan oo ahaa mid aad u ballaaran loogana soo horjeeday aqoonsi ku-sheega maamulka sahyuuniyadda yahuudda uu siiyey maamulka gaala raac ah ee somalilan waxa uu gelinkii dambe ee shalay ka dhacay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sida fagaarayaasha buqa qable maxaas muqokori tardo aborey ceel cadde ceel cali mukayle ceel warre qobyaxaas buurweyn iyo deegaanka show waxaana dibadbaxyadaasi isugu soo baxay kumanaan ruux oo si aad ah uga caraysan qorshaha sahyuuniyadda yahuudda ah ee dhulka soomaaliya fagaaraha buqa qable waxaa kalimaad ka jeediyey culimo iyo hoggaanka dhaqanka iyagoona fariimo adag u diray sahyuuniyadda yahuudda iyo maamulka gaala raacah ee somalilan waxa meesha ka jira galabta caadi maaha dadku waxaa weeyaan shucuurkooda aad buu u kacsan yahay annagoo nimanka u ciilqabnay ayaa haddana waxaa soo yeertay khabar murug leh ayaa soo yeedhay oo in hadda ay rabaan shimaalu soomaal waqooyiga soomaal inay qabsadaan ayaa soo yeertay annagoo carhaysnayn oo dadweynaha muslimiinta marka hore carhaysnaayeen ayaa haddana inayba soo gudubtay baddi cas soo tallaabtay oo hargeysa timid oo ay rabto inay soomaali qabsato oo ixtilaac geliso oo soomaaliya la wareegto ayaa warkaasaana soo gaaray marka carada iyo shucuurka maanta meesha dadweynaha ka muuqdo waxaa weeyaan caadi ma aha yaas male xanaaqa ayaa naga batay carada ayaa naga badatay sababtoo ah nimankii gadaal u fadhiya cadowgeenna dhibaayay soddonka sane ayaa maanta ayagoo bareer ah waddankeenna soo galay oo cadowgii muslimiinta cadowgii ilaahay ahay lacnad ilaahay ee ku dhacday ilaahay qur-aanka in badan uu ku sheegay latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu lyahuudda ayaan maanta mubaashir nahay sidaas daraaddeed maanta bannaanbaxa ka dhacaya degmada boqaqable waxaan leenahay wax la qiyaas kara ummadda maanta shucuurtooda ma aha aad bay u caraysan yihiin haddaan nahay muslimiinta reer hiiraan waxaan leenahay waxaa waajib ka ah muslimiinta meel walbo ay joogaan inay ka digtoonaadaan yuhuudda madow iyo midda cad waxaa yuhuuddii axmaaradii ay u baastay yuhuuddii asalka ahayd in dalka muxuu ahaa ay u gacangeliyaan etoobiya inay u gacangeliyaan hadaf kala lahaa intaas ayuu ahaa waxaan leenahay shucuurteenna wax la qiyaasi kara ma ahan waa shucuur naf iyo maal aan la diyaarnahay mana ogolaanayno mana ogolaan doono hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka raalli noqdo waxaan leenahay ciddii fadhisa ha kacdo dibibaxan waa mid caradiisa siday dadku caraysan yihiin muujinaya kana muuqda caradii dadku meelaha la taagnaayeen ay aad u soo bixiyeen caradoodu waxay dhan tahay ayuu ka turjumayaan bannaanbaxani bannaanbax ku dheehan caro iyo maaragti xanaaq aad u kulul oon uga soo hor jeedno yuhuudda ku soo xadgudubtay dhulkeenna iyo diinkeenna rabtaneh inay maarata ummadda soomaaliyeed kala gogoyso hore ayaa waxaan ugu ciilqabnay ama ugu dhibqabnay walaalihii falastiin dhibaatadii ku hayeen haddana waxay u soo gudubtay in maaragtay waqooyi soomaaliya ay dhahdo way aqoonsanaayeen mana ka yeeli doonno aqoonsigaasna waa mid baadil ah waxaa isku soo baxday bulshadii hiiraan ayaa isku soo baxday waxayna markaasi macnaha ka dhiidhinayaan ficilada xunxun iyo qawaash xun ka soo yeeray nimanka yuhuudda ah arrinkaasaan ka dhiidhinaynaa waana ka dagaalamaynaa waana ka dhimanaynaa diyaar baan u nafteena u horno waa yuhuud marka khasbu naas ah abnaa ulkhilada walkhanaasiir ah in sha allahu tacaala waa markii yuhuud ugu dambaysay waa meeshii ay ku baabi'i lahayd xilligii ay yuhuudi baabi'i lahayd oo ay erib beeli lahayd muslimiintuna ay ku noolaayeen nasri iyo cizo shareecada islaamkana lagula dhaqmi lahaa caalamka meel kastuu joogo raa'aytu tawxiid magaalo kasta ama meel kasta oo caalamka ku taalla shanta qaaradood oo ay sheegaan insha allahu guul ayaan rajaynaynaa tawxiidka ayaa ka babban doona shareecada islaamka ayaa lagu tadbiiqin doonaa waxaan u soo bannaan baxnay yuhuudda walaalahan reer filistiin oo sida ogaanta arki jirna dadkii waxyeeli jiray hadda soomaaliya imaaday marka maalkaayna inan bixinna naftaayna aan bixinna oon ku jihaadnaan rabnaan disleeyra sidoo kale bulshada ku kala dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ayaa dhankooda fariimo adag u dira yahuudda waxaan leeyahay falastiin waxaad ku dhigteenaan ilaa hadda aan ka caraysanna dadka aad wadatiino keena hargeyso waxaad ka dhaxashiino xabaha naga siinina soomaaliya haddaan nahay waan idinku soo jeednaa waan idinla jihaadaynaa hargeysa yuhuud soo degay waa shimbire heese kuwa hilibka doonfaar cunay lama heshiinayno kuwaas hilibka doonfaar cunaa lama heshiinayna hogaankayna waa diin ninkii soo hunguriyeeya gaalada halaaka kahasilin hoobiyaha qaata adafkaayna waa kaarun waa lagu heshiiyaa halgankaayna shii xasan barsana gaaladiisaasi haddii maanta soohur noqeen waa isayna hada kale waxaas lee hodana eebbehey waaya ta qur-aanta siiri xajiisidii tilmaamaan taabaca rasuulkii ohoo toosan ah kuwaasi ina niildatoo noqono raggaas cadowla taageerna daladaas intii ila qabtaay taaga gacantiina takbiirtana ku dara eebbehey tabar ha noo yeela
waxaan galabta halkan isugu soo baxnay inaan muujino shucuurkeenna annakoo ka bannaanbaxayno yuhuudda oo ilaahay subxaana watacaala nacladay oo ku soo xadgudubta waddankeenna dalku inaan rag leeyahayna barahayna daayaane yuhuud annagu waa la dagaalamaynaa waan laaynaynaa saqiiri kibirsaan u leenahay inaan la dagaalanaan diyaar u nahay raggeenna dumarkeenna carruurteenna inaan la dagaalana diyaar u nahay insha allahu tacaala waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed u kaca oo ka dhiidhiya dalkeenna waa dal muslimeed waxay doonayaan sidii falastiin u gumaysteen inay u gumaystaan mana ka yeelayno soomaaliya iska dhaaf falastiin ayaan u diidannahay halkan waxaan fariin ugu gudbinaynaa yuhuudda insha allahu tacaala inaa loo diyaarsan yahay oo habeenii maalin loo soo jeeda oo ragga dhiiggooda daadin lahayn ay diyaarsan yihiin ayaan u sheegaynaa malaayiin istishaadiina kuu soo socota yuhuuday malaayiin istishaadiya kuu soo socota malaayiin istishaadiyiin ah insha allah dadka muslimiinta ee soomaaliyeed waxaan leeyahay dhulkiina ka difaacda gaalada yuhuud waxaan ognahay inay tahay dadka ilaahay qur-aanka uu ku sheegay cadow soo jireen oo nabiga sal ly slam la dagaalamay waxaan leeyahay dhulkiina ka difaacda shacabka somalilan ku dhaqan iyo guud ahaan shacabka muslimiinta gabar iyo wiilba gurmad dheer inay diraan oy geelna dhiibaane geesiyo soo xulaan ay gaalo toogtaana dhiiggeeda doodiyaan waddanka soomaaliyeed gaalo laga sabdhawo mujaahidiin magaca dheer looga dhiga bismillaahi halkan waxaan fariin ugu daraya dhalinyarta islaamka meel walba jooga waxaan leeyahay daayirta islaamka u kaca diinta rabbi aan difaacne daarihi jinaaya rabnaaye diida dhalaalka adduunyada ayaan leeyahay
الجهاد واجب أرض الجهاد في الصمال اليهود عدو الله وعدو من المسلمين gelenkii dambe ee shalay fagaarayaasha wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa martigeliyey dibadbaxyo xooggan oo looga soo horjeedo aqoonsiga yahuudda ee somalilan waxaana lagu wadaa in maanta sidoo kale dibadbaxyo xooggan ay ka dhacaan fagaarayaal ku kala yaala wilaayaadka islaamiga markana dhanka wilaayada shabeellada hoose warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed banaanbaxaani oo shalay ka dhacay magaalada kunyo barow ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa looga soo horjeeday faragelinta maamulka sahiyuuniyadda yahuudda ee gobolada waqooyi galbeed soomaaliya bulshada muslimka ah ee ku dhaqan magaalada kunyo barow iyo deegaanada hoos yimaada ayaa dhigay dibadbax aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen culimo aqoon-yahano iyo waxgaradka soomaaliyeed waxayna si cod dheer ah ku sheegeen inay ka soo horjeedaan damaca guracan ee yahuuddu ku doonayso inay ku qaybiso dalka iyo dadka soomaaliyeed ee muslimka ah ugu horreyn waxaa dibadbaxani looga soo horjeeday aqoonsi ku-sheegga yuhuuddu siisay somalilan ka hadlay sheekh fu-aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimmada diinta islaamka
walaalayaal allah subxaanahu wa tacaalaa waxaan uga xamdinaynaa islaamnimada iyo tawxiidka iyo jihaadka annaga iyo yahuudda dagaalkayaga hadda ma bilaabanayo yahuudi waxaan kula dagaalannay khaybar oo waxaannu kula dagaalnay magaalada madiino yahuudi waa isnaqaannaa allah subxaanah wa tacaala gacanta mu'miniintu ku dhammeeyey yuhuud waxaad ogaataan magaalada khaybar markuu nebiga furanayey albaabkeedii markuu istaagay wuxuu yidhi kharibat ilkhaybaru allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar kharibat talaabiibu kharibat talaabiib talaabiib way kharaabtay waxaan u sheegaynaa kuwa gaalada raacay hargayso jooga kuwa garoowa joogay gaalada raacay kuwa gaalkacyo jooga kuwa baydhabo jooga kuwa muqdisho jooga cid kastoo gaalo raacday cadow baan ku nahay waan la jihaadaynaa waana la dagaalamaynaa soomaaliya waa makhaabiruulkufaari weeye talyaanigii baan ku dhammaynay ingiriis baan ku dhammaynay haddana yuhuud baa ku dhammaanaysa biidniillaahi tacaala allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar
sidoo kale abwaannageeye cali khaliif oo ka qayb galay dibadbaxa ka dhacay magaalada kunyo barow ayaa bulshada soomaaliyeed u jeediyey inay ka dagaalamaan damacyada guracan ee yahuudda taasina ay ku heli karaan inay garab istaagaan walaalahooda mujaahidiinta ah si ay isaga difaacaan duulaanka yahuudda ku soo qaaday
duullaanka cusub ee maanta socdaa waxa weeye duullaankii ugu dembeeyey ee gaalada oo reer galbeedku hoggaaminaya oo yuhuudduna ay gobolka bariga dhexe iyo gobolka geeska afrika ay wakiil uga tahay ay doonayeen inay ku qaataan dadka wixii inoo hadhay iyo dalka wixii inoo hadhay waxaan doonayaa reer somalilan inaan ku idhaahdo tabasho kasta oo soomaalida kale ah u qabteen haddaannu nahay mujaahidiinta soomaaliya annagu marna oggolaan mayna yuhuuddu inay berbera timaado barbaraannaan yuhuudda u oggolaan doonin boosaasaannaan u oggolaan doonin xamar baannaan u oggolaan doonin magaalo kastoo soomaaliyeed uma oggolin dhammaanteen waxaan doonayaa inaan diyaar u noqonno inaan barbara badbaadinno waxaan doonaynaa inaan boosaaso badbaadinno waxaan doonaynaa inaan hargayso badbaadinno waxaan doonaynaa inaan xamar badbaadinno annagu yuhuudda waa la dagaalamaynaa nasaarada xamar joogtana waa la dagaalamaynaa annagu xalana waa la dagaalamaynaa kuwa hargayso loo soo wadana waan la dagaalamaynaa biidnillaahi tacaala ama waynu guulaysanoo libinta waan gaadhi ama geeri sharaflaynu dhiman gocasha waa ceebe annaga ixdal xusneeyinkaasay noo taagan tahay
sidoo kale waxaa dibadbaxa ka dhacay magaalada kunyo barow ee looga soo horjeeday yahuudda ka hadlay suldaan maxamed cabdulqaadir suldaanka beesha tune iyo ugaas xuseen ugaas cabdullah iyo ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel ma dhacayso i'tiraaf in lagu kala gooyo ma burburin karto midnimadeenna hadal yahuudeed soomaaliya waa dal aan kala go'aynin soomaalida waa dad isku diin ah isku af ah isku dhaqan ah haddaan nahay hormuudka bulshada soomaaliyeed aad iyo aad ayaan uga dhiidhinaynaa hadalkaas ka soo yeeray yahuudda uu majaro u hayo benyamin netanyahu kaasoo gacmihiisa ka qubanaya dhiigga muslimiinta gaar ahaan dhiigga walaalaheenna reer falastiin murtad cabdiraxmaan cirro iyo xukuumadda murtadiinta ah wixii ay dal walba caalamka ka mid ah ay ka dawarsadaan aqoonsi ama ictiraaf waxaaba wax lala yaabo ah in ictiraaf ka raadsado dad ilaahay uu carooday oo uu ku tilmaamay daanyeerro iyo doonfaarro ma yeelayno mana aqbalayno raallina kama noqonayno mana ka noqon doonno naf iyo maalna waa u huraynaa inta ay naftun baaqi nagu tahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku dhawaaqaynaa adkaynaynaa aanna ballan qaadaynaa insha allah hadduu la yidhaahdo inaan kaalinteenna ka qaadan doonno marnabane ay ma ogtahay damaca yuhuudda ka shaqayn doona dalkeenna yuhuuddana waxaan leennahay soomaaliya imaato kad imaani doontid waa hooggaadii waa qubuurahaadii waa jabkaadii insha allah hadduu la yidhaahdo maaligii adduunyadan makhluuqiisa oo idil midba meel makaniyow maankayga waxaa rogay magaceenna guud iyo musaafkii qur'aankiyo midnimada in laga tago midba meel u gooni ah iyo waa madax bannaanahay meediyaha in lala tago masraxana ka sheegaan madaxdii dalkaanna ma isoga mar iyo labo maqaarsaar inuu yahay mar kastana la maamulo meesha lagu ilaaliyo muslimiinta loo maro maalkooda lagu dhaco munkarkana la faafiyo macruufkana ay diidaan muraadkooda waa kaa muslimiinta oo idal mudac bay ka tahayo marna ma oggolaan karno allaahu akbar allaahu akbar inshaa araxmaan soomaaliya waxay noqon doontaa gumaystaha hanka iyo hamiga u lahay nooc walba u yahay meesha ay ku dhiman laheed tan iyo markii maamulka sahyuuniyadda yahuudda uu ku dhawaaqay inuu aqoonsi siiyey maamulka gaala raaca ah ee somalilan ayaa waxaa arrinkaasi si weyn kaga hor yimid bulshada soomaaliyeed ee muslimka ah iyagoona dibadbaxyo aad u ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan maamulka sahayanada yahuudda ka dhigay magaalooyinka ugu waaweyn dalka laga soo bilaabo bariga bartamaha ilaa iyo koonfurta soomaaliya
weerar lala beegsada cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaaro maleeshiyaad kardida u taalay degmada qasax dheere oo ka mid a goobaha cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay wilaayada baay dhaawacu waa hal askari iyo murtad ah isla wilaayada baay qarax ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha degmada bardaale ayaa lala egtay faraysin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad kardida waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari iyo murtadiin ah koox burcad afrikaan ah ayaa ganacsada soomaaliyeed ku dilay dalka koonfur afrika xilli ay kasii dartay dilalka iyo boobka hantideed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay dalkaasi lagu dilay ganacsada soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray kadiya maxamuud cabdi dhicisow dilkan ayaa yimid kadib markii koox hubaysan weerar ay ku soo qaadeen goob ganacsiga ku taalay duleedka magaalada kibton taas oo uu lahaa ganacsadaha la dilay burcadda dilka geysta ayaa iskaga cararay goobta ay ku dileen ganacsadaha soomaaliga iyadoona goobta ay soo gaareen booliska dalkaas booliska ayaa sameeyey baaritaano ku aadan dilka loo geystay soomaaliga balse ma shaacilin natiijada baaritaankooda dilkan loo geystay ganacsadaha soomaaliga ayaa noqonaya dilka ugu horreeyay ee dhacaa sannadkan cusub ee laba kun labaatan iyo lixda iyadoona saacadihii lasoo dhaafay dalkaasi joogto ay ka noqdeen dilalka soomaalida loo geysanayo guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga andalus wanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu